walaalow waxaan ka cabanaynaa isbaaro xaddaaf oo xaddaaf oo iyo iyo olaado jirto oo dib loo marla ayaan aan aan ka cabanaynaa aniga waxaan ahay wada baabuur ahay waxaan ka shaqaynaa gobolka shabelle hoose baabuurta aado qoryooley ilaa iyo buulo meelahaas aan ka shaqaynaa ma fahamtay hadda walaalow waxaan idila soo xiriirnay maxaaba isaga ani baryahan caqabadihi waxaa waaye wada wixii oo maaragtay isbaarada dhiganayo koray wada imaadeen waxay taagan yihiin maxaaba isaga meel lamber conton wax yar u jirto ilaa f d a waxaa taalo sagaal iyo toban isbaaraa taalo ka bilaab f d waa waa labaatan iyo shan kilomitr waxay taallaa toban iyo sagaal isbaaro waa sii gudbi haddana meel waxaad aajanaysaa oo laba laba qolo isku haysato oo daraad oo laba laba laba qolo isku haysato oo dagaal ka socdo oo aajanaysaa iyadana waxaa waxaa ku bixayso lacag oo cadadkeeda aan xisaabtanen waxaa waa iyadana toban iyo sideed isbaaro waa iyadana waa garta marka isbaarooyinkaas meelaha yaalaan bal faahfaahin naga siiy wallaahi afdayay ka bilaabanaysaa meel afday ak afkeeda horey ka bilaabanaysaa waxay ka bilaabanay meel la dhaho aadan seraar laba dhagaxa laba dhagax horteeda cabdidibile cabdidibile afkiisa hore waayo arag meel laanta buura meel dhinaca waa taallaa waxay kaloo taallaa meel garasnaatir loo afkeeda taallaa mid laba kale horteeda jiraan adi waxaa meel goobo goobo oo maarata ilaa in muuria ay soconay oo maarata isaga ay saarin oo afar saaran wa waa garta marka lacagaha la qaadayo masay dhan yihiin lacagaha baasdeer wad ama khudaar wad khudaarta waa baabuurta khudaarta soo qaada caasiga waa anaga caasiga wadnaa baabuurta khudaarta laba boqol laga qaadaa baasdeerina boqol kun waa baasdeerina boqol kun ku jir looma dhigaayo baabuurka oo khudaarta boqol iyo konton laba boqol ku maro aan ku jagboonti oo oo intaas daasana ogtaa waaya marka meel kasta waxaad sheegtay in isbaarooyinka ay yaalaan ma isbixinaya gaadiidka waxaad heshaan iyo lacagaha wadadaas lainkaga doonayo war ilaahay maanta waxaa lii aruuriyey lacag afar milyan ku dhawaad oo dadkan oo xataaf aan ugu qaadin lacagtii lacagtii ogeyd oo afarta milyan ilaahay igu waan ku dhahay maanta aan aan qoryoolay ku taaganahay waxaa ii hartay lacag saddex boqol oo kuna ciyaarta ma shidaal baan siiyaa mase isbaaraan ka dhigaa wixii dhan isbaaray qaateen waayo cunto ma keena hataa shidaal sagaal boqol oo kun waa lagu leeya maba wahaayeeba waayo maxaan ku shaqeeyaa marka inta iguma taagnaa karta waa lagu liisaan hadaan liisa igu yaalo oo maarata iyadaa iboodaada anoo lacagta nin lacag aan cunugana kardiyakiisan gaarin oo nin kale liisa igu bilaabo waayo santa iguma taagnaa karta boqol kun oo lacag inaa boodayso waayo waxina wax isku muuqdaan waayo adiga saddex tallaabo boqol kun aa lagu rabaa marka maxaa marka maxaa lagu shaqeeya marka bil ma istirayna anaga dadka isbaarooyinka dhiganaya aad sheegtay in wadadaas ay meelo fara badan u yaaliin maxay isugu jiraan maxay yihiin wallahi niyow isbaarooyinka waxaa waaye raggaas niyow rag dareska oo ciidanka xiran waaye maxaada isaga oo qaar qaarna waxaa waaye malaysia waaye oo maarata la ogyahay oo adiga oo oo jidka wada gasho meel sagaalka socday laba malaysia meel fadhiyo waaye qaarna waa gartay marka barbaleenkaasaa jiro ko hadda tan lacagtiisa waaba inaad iska fududaysa waxoogaa maarata lambar konton markaad soo gaarto waxaa waaye lacagta inaad iska fududaysa waa hadii kale waaba adaab halis ku jiro ma meesha waa dareeg marka waxaa ku guban meesha afar baawar camala ku gudan daraad camala meel ku gudan adi dadku markaa artagaaba qaracmaysa jidka waa ciidanka fuudaa waa ilaahay ku dhici doonaa waa waa tahay marka isbaarooyinkaas wadadii lasoo dhigay saameyn inta leeg ayaan ku yeesheen mise jiraan gaadiid isticmaalka wadada ka hakaday haddii isbaarooyinka ay kordheen waaba hakadibo hadda ana kuu sheegaayo waa maanta aniga waxaan daraad malaren baaburta malaren daraad saddex saddex maalmood malaren marka maanta aan soo biinay maantana waxaa saameysa isbaarooyinka xadkooda ogow in dadka ku goosteen waxa waaye wax baxay mala dadku waa adiga seejooyinka lagu soo kormeero imaw dadka waa dhoweyn baawar qaadana ma laha bawarka qaadana waa lacag ku doy maaba haayeen waayo marka haddii dhibaatadaas aad qabtaan wadadiina meelihii kale aad mari jirteen roob goye ama fatahaada wediga haddana midaan marinka idin ahayd dhibaatooyinka ay ka jiraan maxaad soo jeedinaysaa wallahi waxaan soo jeedinaa kule waxaan waxa waaye barbalenkan waxaa qaadi karta meesha dawladda mas-uulka dawladana waxaa waaye xogayaal iyo waxay leedahay maaragtay inay barnaamijkan ay fiirgaar nagu yeelato ay kormeero ku samayso meesha dhibaata jiro iyadaa mas-uulka ee ummadan waxaan codsanana dawladda waxaan ka codsanana kule iyadaa mas-uulka ee waxaan inay balaayadaa naga qaado oo maarata maamul oo sax oo meel loo hagaago oo oo wax naga dhici noo raadiso waayo meel loo dacwoodo mara hadda qofa dacwoona hadaa raadis oo lagu leeyahay wax kasta maxaa ayaa u dacwoonay iyo sidaas dawla u dacwoonay